جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani iraxiim dhegaystayaal waa habeen arbaco ah taariikhdan ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha rabiicul awal sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo kooxda ridada soomaaliya ayaa walaac ka muujisay hub aruursi xooggan oo ay magaalada muqdisho ka wadaan siyaasiyiin horey xilal uga soo qabtay murtadiinta howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya munaasabad lagu soo gebagabeynayay xalqo tasiixa ayaa ka dhacday degmada rabdhuure ee wilaayada bokool dufcad cusub ayaa ka qalinjabisay madarasada alxigmah ee degmada galhareere ee wilaayada galgaduud iyadoona marti sharaf kala duwan ay ka soo qaybgaleen xafladii sagootinta wejiga labaad ee xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socda degmooyinka iyo deegaanada wilaayada baay fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan deegaan ka tirsan wilaayada mudug ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo laga qeybiyey deegaankaas والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkani isagii oo faahfaahsan kooxda ridada soomaaliya ayaa walaac ka muujisay hub aruursi xooggan oo ay magaalada muqdisho ka wadaan siyaasiyiin horey xilal uga soo qabtay murtadiinta cabdulqaadir maxamed rabbaani ayaa warkaasi inoo haya siyaasiyiin iyo xildhibaano ka tirsan kooxda ridada soomaaliya balse mucaaradsan siyaasadda xasan garguurte ayaa abaabullo hubaysan ka wada magaalada muqdisho iyo duleedyadeeda suuqyada lagu iibiyo hubka ee muqdisho ayaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaq ganacsi oo aad u xoogan kaas oo hareeyey magaalada muqdisho iyo duleedkeeda garabka taageersan xasan garguurte ee kooxda ridada soomaaliya ayaa walaac aad u daran ka muujinaya dhaqdhaqaaqan hub aruursiga iyadoona kooxda ridada ay durbaba bilowday in ay warbaahinta ka ridiso ficilkan hub uruursiga ee ka socda muqdisho xildhibaan cali gahab oo ka tirsan xildhibaanada kooxda ridada soomaaliya gaar ahaan garabka taageersan xasan garguurte ayaa ku eedeeyay siyaasiyiinta mucaaradka ah in ay wadaan hub aruursi iyo abaabul ka dhan ah waxa ay ugu yeereen qaranka oo ay ula jeedaan kooxda ridada madaxdii hore iyo madaxda soo socoto imaan doonto mustaqbalka imaan doonto ama rajada kale waxaan leeyahay idinkoo heli kara si saxa nadaam aada hogaamisa heli karo ha carqaladaynana qaranku shacabkana waxaan leeyahay yaan qabiil ladiin soo dhexmarin abaabullo magaalada ka jiraa jiro abaabullo magaalada ka jiraa jiro wararka ayaa intaas ku daraya in geerasho ku yaala degmooyinka cabdilcasiis iyo xamarweyne lagu uruurinayo gaadiid tigniko ah iyo zaanado hub ah kuwaas oo ay leeyihiin saraakiil horey xilal oga soo qabtay kooxda ridada murtad xasan garguurte ayaa ka digay hub uruursiga ee wadaan saraakiil ay ka mid yihiin shariif sheekh axmed iyo xasan cali khayre oo horey u soo noqday madaxda ugu sarraysa kooxdaas ridada khilaafaadka u dhexeeya murtadiinta ee ka dhashay arrimaha wax kabeddelka dastuurka iyo muddo kordhinta ayaa sababay in dhinacyada murtadiinta ay sii kala fogaadaan mahadsanid rabbaani howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay maanta barqadii madaafiic ku garaaceen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada ceelwaaq oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada gadoh ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya jugta madaafiicda ayaa si aad ah looga maqlay gudaha iyo duleedka degmada ceelwaaq waxayna madaafiicda ku dhaceen gudaha xerada murtadiinta shabeellada hoose ee ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xeradaha askarta kufaarta afrikaanta ah ee deegaanka golweyn ee hoostaga degmada buulamareer sidoo kale shabeel magaalada hoose ee ciidamada mujaahidiintu waxay shalay galab howlgal qarax ah ka fuliyeen saldhig maleeshiyaadka murtadiinta ay ku leeyihiin deegaan lagu magacaabo carmooleh oo dhaca duleedka deegaanka yaaqbarweyne qaraxa ayaa waxaa ku dhintay saddex askari oo murtadiin ah halka shan kalena ay ku dhaawacmeen isla shabeellada hoose waxay mujaahidiintu qarax la beegsadeen isbaaro murtadiinta u tiilay deegaanka shalambood ee dhacaduleedka degmada marko waxaana ku dhintay laba murtad halka murtad kalena dhaawac garaab ah uu kasoo gaaray qaraxaasi dufcad cusub ayaa ka qalin jebisay madarasada alxigma ee degmada galhareeri ee wilaayada galgaduud iyadoona marti sharaf kala duwan ay kasoo qayb gashay xafladii sagootinta marwaan moxamed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya munaasabadan oo heerkeedu sarreeyey ayaa lagu sagootinayay ardayda dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka taasoo ka dhacday hoolka madrasada alxikma oo ka mid ah madaarista degmada galahareeri ee wilaayada galgaduuda xafladan waxaa loo qabtay ilaa soddon iyo laba arday kuwaasoo dhammeeyey barashada qur-aanka kariimka waxaana munaasabadii lagu sagootinayay ka soo qaybgalay macallimiin nabadoonno waxgarad haweeniyo qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn maamulaha madrasada alxikma ayaa ka warbixiyey madrasada iyo heerarka ay soo martay waxaan wax yar ka sheegi doonaa madrasada iyo heerarka ay soo martay madrasada magaceedu waa alxikma madrasatu alxikma litaxfiidi alqur'aani maca tajwiidi walmutuuni sharciya ardaydu markii qur-aanka amba waxaa weyaan ay falbarka dhaafaan amba ay heer fiican ay qur-aanka ka gaaraan waxaa loogu daraa mutuun sharci ah waxaan kaloon ka marayn mawaadda kale ee madaxa bannaan sida xisaabta iyo afarta soomaaliga hadda aanu joognaa dufcadii saddexaad waxaa ka qalin jebisay biidni illaahi wa cawni illaahi soddon iyo laba arday intaas kadib ardayda madrasada alxikma ayaa soo bandhigay bandhig cajiib ah kaas oo ay ku muujiyeen waxyaabihii ay ku barteen alxikma وأقول للجميع جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وحفظكم من كل سوء ومكروه وأدخلكم الجنة أما الحاضرون طبتم وطاب مجلسكم سمعتم نداءنا فأجبتم نحن طلاب مدرسة الحكمة فحضوركم بل قلوبنا سرورا وفرحا فجزاكم الله خيرا للنون إن تسكن وللتموين أربع أحكام فوق التبيين فالأول الإظهار قبل الأحرف للحلق ست رتبت فلتعرف همز فاء ثم عين حاء ممالة ثم قين قاء
هلمي إلى تحفيظ قرآن ربنا ففيه الذي ترجوه صاحبة الخدر أضاءت به الأرواح بالنور أشرقت gabagabadiina qiba cabdulaahi oo ku hadlaya afka nuqubada degmada galahareeri ayaa bogaadiyey ardayda dhammaysatay taxfiidka qur-aanka waxaan u mahad celinaynaa macallimiinta juhdiga ku soo bixisay ee soo saartay jiilkan ee nasiibka u yeeshay wakhtigan in ay helaan qiraa'ada aan maqlaynay ee wax lagu tarbiyeeyo arday waxa ugu qiimo badan lagula soo tarbiyeeyey waa taxfiidka qur-aanka kariimka kalaamkaas alle dadaalka iyo juhdiga ay kula soo bixiyeen ee sida wanaagsan ay u soo saareen waa uga mahad celihaynaa waa u mahad celihaynaa ardayda ka qalin badalinaysa madrasada alxikma ayaa noqonaya dufcadii saddexaad ee ka qalin jebisay madrasada taasoo ay wax ku bartaan jiilka soo koraya ee degmada galahareeri mahadsanid marwaan munaasabad lagu sagootinayay xalqo tasiix ah ayaa ka dhacday degmada rabdhuure ee wilaayada bokool مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر ألف الجوف وأخ xalqadan oo loogu magacdaray al-imaam almaasini isla markaana socotay muddo sagaal bilood ah ayaa tasxiixa qur-aanka looga saxay afar iyo toban macallin oo ka mid ah macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka ah degmada rabdhuure ee wilaayada islaamiga ah ee bokool munaasabadii gabagabada oo lagu martiqaaday mas-uuliyiinta ugu sarreysa wilaayada bokool iyo odayaasha dhaqanka ayaa laga jeediyey kelimaad kala duwan waaliga wilaayada bokool sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan ayaana kelimad dardaaran ah ka jeediyey intaas kadib walaalayaal wakhtiga baariiriisku ee dhowr qodoba dardaarma fade qodobka kuwaad ma in dardaarmay macallimiinta oo haddaha dhammaysateen xalaqadii way ballana walaalayaal geerka islaamka mayba kuku eedantiina degmadun rab dhowri kuku eedantiin rab dhowri wilaayada may wali tabareka dadaala in maalin siinshaanta wali hamarlan ku bahjari oo meelalanka bahajari oo meelare hargeysa lanku weydiisada jari oo masar iyo meelo lanku weydiisada jari yaa ilaahay rab dhuursiinshaani waa tajwiidkii qur-aankii tasiixigii haaytan hadda alxamdulilah lamba martabadii usan roogd in isdhiso korna isqaad horta walan isin dardaarmo may kumada cilmiga siyaasadda oon baahan yahay in la siyaadsado quraa'dii oo duubanaayeen markuu meel raay wali cilmigii nadariga hay haaytan camaligiina haaytan marka insha allah may lan baahan yahay faro ku heegaan baahan yahay isku warqabkii in bad muraajacaysatan subag la ka dadaal may la raay qur-aankii insha allah tabaaraka wa tacaala isaga markuu isdhiso la faday furaaga galanta la siin geli may kala siin kala dardaarmay may la siin ku fadhiye walaayada islaamiga boqol siin ku fadhiyada muslimiinta guud ahaan siin ku fadhiyana oo shacabkii bulshadiisa siin ku sugahayte in jiil ha saartan oo xufaad ah oo isan oo kale mas'uuliyadaas insan qaadatan yaadoo dhibaato badan isku jarto culays badan la kula kulmo duruuf badan la kula kulmo may ballan baahan yahay in arday la hasaar waalidiintana way ballanaan insha Allah taala macallimiintii waano oo may la raayo warsiin tahiidi hortaba macallimiin ahaayeen aan isan goroteen in garab lagnagada waalidka may wax doorka shay fi tarbiyati awlaadi muhiim waa macnaha sidoo kale macallimiinta xalqada loo soo xiray ayaa ka warramay waxyaabihii ay ku soo qaateen xalqada iyagoona soo bandhigay qayb ka mid ah cilmiga ay barteen أيها الحاضرون وقفت أمامكم أن أخبركم بأحوال حلقة إمام المازني للتصحيح القرآن الكريم فتحت هذه الحلقة الثالث عشر من شهر المحرم عام 1445 هجرية درس في هذه الحلقة كتب متنوعة من علوم القرآن الكريم منها أولا التصحيح للقرآن الكريم ثانيا رياضة اللسان للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست هتفت فتعرفي همز باء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء ما تعريف التجويد لغة واصطلاحا التجويد اللغة التحسين واصطلاحا علم يعرف به إعطاء كل حرف حقه ومستحقه طبقا لما تلقاه المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم sidoo kale nabadoon madkeer garaar oo ah nabadoonka jifada ligsi ee beesha hadame ayaa dhankiisa kelimad ka jeediyey munaasabadda walaalayaal ilaahay subxaana wa tacaalaaya mahad isku leh ee runtii geeka lanka ilaahay hageysii mayla erakore oob ilaahay waafaji langma arane ilaahay subxaana wa tacaalaa jidyeey haka hagaajiyi waa la erakor helagii una hata ma arane ha agle owaana sada arduunka hantaale iyo sada hata geeka antaala